kansarka naasaha adduunka iyo soomaaliyaba waxaad moodaa in sanadahan dambe uu aad usoo badanayo waxyaabaha badinayana waxaa kow ka ah adduunkao kale wacyigelin badan iyo dadkiiba aqoon badan u leh soomaaliya laakiin waxaad ka jirta arrin oo kaa ka duwan oo ah dadka inay ku imaanayaan ayadoo xaalad halisa ay ku jiraan tusaaleo kale gabadha inay ku timaado naaskiio qoyaan ka socda ama naaskiio aad u bararay waxaa kaloo dhacda inay buradiio aad u barartay iyo waxyaabahaasoo dhan ayay ku yimaadaan welibana dadka da-dooda u dhexayso soddon iyo shan ilaa afartame ilaa iyo toddobaatan hooyooyinka jira ee soomaaliyadan ku aragnaa waaya doctor cawaale marka inta heerkaasi aanan la gaarin gabadha ama hooyada sidee ku ogaan kartaa in xanuunka ay la nooshahay runtii calaamadaha jira oo cudurkaani lagu yaqaano gabadha mar walbay aragto naaska oo bararsan ama maxaa la yidhaahdaa wax yaroo kuufan ay ku yaalaan waxaa waaye waa calaamada koowaadoo lagu yaqaano calaamada labaadee lagu yaqaano waxaa waaye inuu aad u bararo oo calaamadaha sida liinta balbeelmada tushtushta ay lahaato calaamad saddexaad oo lagu yaqaano buradaas inay naaska ku dhegto burooyinka qaarkood weyna dhaqaaqaa lakitan oo kansarka naasoo kale ma dhaqaaqayso waxay ku dhegaysaa feerey ku dhegaysaa marka ma dhaqaaqayso tan kale waxaa waaye qoyaan ayuu leeya marna dhiiga ka socdo mar qoyaan kale oo wasaf iyo iyo sida malaxda camal u samaysan oo kale ayaa kasoo baxayso marka calaamadahaasoo dhan marka waxay ka mid yihiin calaamadaha lagu yaqaana kansarka waxaa intaasi raacaya xanuun ayay gabadha dareemaysaa waxaa laga yaabaa habeeno badan inaysan seexanin xanuun dartii ama bararkaas dartii aysan la seexanin xanuunka aawadii iyo kilkisha oo oo linfanodisaan la yidhaahdaa afka qalaad inay kilkishana ay bararto waa dhici kartaa gacanta inay la bararto wa waa gartay marka dawo ma leeyahay oo inkastoo marxalado kala duwan saddexda aa sheegtay bilow iyo xaalad uu faafo sidee lagu daweyn karaa marka adoo ukala qaadaya marxalad marxalad runtii dhibka ugu badan yuno marka malaariaga laga hadlaayo ama cudurada dhiigka kawixir ha noqoto waxaa dhici karta in dhakhtar keliya uu ku filan yahay kansarka uu ka duwan yahay cuduradaas wuxuu u baahan yahay dhakhaatiir ama koox waxaa loo baahan yahay dhakhtarka qalliinka waxaa loo bahanya dhakhtarka daawada oo kansarka oo oncology la yidhaahdo waxaa loo bahanya dhakhtar shooca ku daaweya oo radiotherapist la yidhaahdo waxaa kaloo loo baahanya oo muhiim u ah markii la ogaanaya cudurka dhakhaatiirta oo radiologyga la yidhaahdo oo ama mamography ha saaraan oo naaska raajada naaska oo kale iyo dhakhaatiir kaloo ayagana la yidhaahdo oo muhiim ayagoona inay cadka qaadaan oo ay hubiyaan kansarkan inuu yahay kansarkii yahay iyo inuu buro kale ay tahay iyo inay fiiriyaan wax la dhaho receptor wax la yidhaahdo oo hadhowti daawada kansarka la isticmaalayo hadhowtiina muhiim u ah so marka xaalad kastana si gooni a loo daawo xaaladaha bilaabo kale qalliin iyo daawo waa la isku daraa ama hormonal therapy waxay yidhaahdaan oo qofka markii receptorskaas la baaroo kale la siinayo xaaladda dhexoo kale mar waxaa la sameeyaa daawaa la siiyaa kadib qalliinkaa la sameeya kadibna daawadii aa loo dambaysiya ishooca xaaladda dambaa welwel badan leh dalkeenana cilmi baariso badanna ma jiraan waana boqolkiiba sagaashan soomaalida bukaanada ama hooyooyinka ay ku yimaadaan oo ah inay dilaacdo qoyaan badan leeyahay buradii weynaato so marka waxyaabahaasoo dhan marka wax welwel la waayo daawadana markaasi wax badan ma tarayso qofka marka waxay noqonaya ilaaha nolosha iyo ama geerida haya marka waxay noqonaysaa qofka inuu halis intaa ka badan u galo ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aada u haysaa dumarka iyo gabdhaha soomaaliyeed runtii hooyo kasto gabar kasta oo soddon iyo shan sana jirto iyo gabdhaha yaryarba intaba in ay mar walbay arkaan wax kuusan nabar ama naas ka soo baxo labada naas midku raba ha ahaado qoyaan naaska ka imaanaya ibta oo gadaal u laabata ama naaska ibtiisa oo gadaal u laabata dhiig ka socda dilaac hadduu leeyahay intaba waxaa qurux badan inay u tagaan dhakhaatiirta aqoonta u leh burooyinka naaska dul inay u tagaan nambarka labaad oo ayadana mar walba inay maskaxda ku hayaan ayaa ah waxay tahay hooyo kastoo soddon iyo shan sano ka weyn inay raajada naaska ayadoo xataa dhib qabin inay marto si loo sameeya wax la yidhaahdo kahortag oo hore ama early detection in hore laga helo cudurkaani intaana la helo nambarka saddexaad oo ah talo waxay tahay hadday suurtagal tahay mas-uuliyiinta dalka siyaasadda iyo kulli in laga fekero iyo maamulka gobolkaba intaba laga fekero xarun waxtar u leh bulshada soomaaliyeed oo lagu daaweyo kansarka cilmi baarisna loogu samayn karo lana baaro daawada ku habboonna bukaankaas la siiyo marka way qurux badnaa lahayd meel cilmi baaristaas iyo daawooyinka kansarka lagu samayn karana dalka laga sameeyo